lagu raacayo jihaadkoo kale mafhuumkii ay shareecadu u dejisay in lagu maaragtay yani loo daayo ayaa la rabaa mafhuumkii shareecada islaamka ay u dejisay in sidaas nabiyullaahi maxamed soo u jihaadi jiray inuu jihaadku noqdo jihaadkii mafaahiimtiisii dhamaan waa la khalday eberaa laga dhigay ibtidaac ibtidaacbaa lala yimi nuxusudaa lala yimi jihaadkii iyuu ahaa nabigu wuxuu dhihi jiray يعني ما أغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله يعني إلهي مدعيش كل دولة وكل بحر قف إلهي كل قالوا يقولون لا ضرر لأن جهاد جهاد الدعوة بس الدعوة مركو رميوية علي بن أبي طالب مركو دري والرأي أوسي نبي الله محمد أو دقاقي أي يعني يرى يرى يستاق ويرى عليه أسجع عيدا في شوي يستاقي مركو يستاقي بوحكيري لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم inuu rabbi hal qof kugu soo hareeriyo adiga maarata jihaadka aa wadaa waxay ka khayr badan tahay xoolaha kuwooda gudguduudanoo geela iyo waxa lamidka carabta aada u jecleen kaasaa kaaga khayr badan marka jihaadka waxaa la yidhahdaa jihaad adacwi jihaad dalabi yani maarata jihaad kifaayi baa la yidhaahdaa qeybtiisa qeyb kamid a qeybna dafci baa la yidhaahdaa marka muslimiinta markuu nebigu dirayo wuu dardaarmi jiray wuxuu dhihi jiray laa taqtuluu waliidan ilma yaro hadda dhashay hadinimina wala imra'atan haweeney hadinimina naag hadinimina walaa shaykhan kabiiran oday waayeelaho aan dagaalka ku jirin hadinimina wuxuu dhihi jiray walaa saaxibu sawmaca qofka kiniisadda ku jiraaho kiristiyaanka ama yuhuudda kiniisadooda iskaga dhex jiraana oo maaragtay ruhbaantooda ah hadinimina buu ohan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka reeri jiray marka yacni runtii waxaad arkaysaa maanta mafhuumkii jihaadka dhan in la dabagediyey nin baa baxayo dad abriyaa oo meel maaragtay iska jooga oo shaqo kulahayn gaalba ha noqdo buu qarxinaya eberka dhigaa jihaadan ku jiraa kuleeya ayu jihaadin haada lama yidhahda jihaadkaas waa ifsaad wa ifsaad wa qof barii ah oo wuxuu og yahay la arag oo aanan maaragtay yani dadkii laga reebay oo naago iyo caruur iyo dad masaakiina inuu qofku dilo jihaad ma aha yani waxyaalo sidaasoo kaleeta ah baa maaragtay la sameeyaa caalam islaami iyo tijaaraadka bal xataa iska daa bilaad lkufriya bilaad muslimiina la qarxiyaa la baabasha bilaad muslimiina la qarxiyaa la baabi'iya ay leeyihin waa jihaad fi sabiilillah bal maka dhexdeedabay ku dagaalamayaan maka dhexdeeda wax laga qarxinayo dad lagu dilaayo jihaadaan ku jiraa oo leeyahay makat almukarama ood garanaysaan yani baytullahi alxaraam oo ilaahay uu yiri waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim yani qofka ilxaad hamiye waaye waman yurid meeshaa iraadada bimacnaa hama bay ka dhigaan culamada ay ku fasiraan qofka ku hamiye doonada qalbiga ka niyeysto inuu dulmi ku sameeyo maka cadaabaan ladasiinaynaabuu allah leeyahay subxana wa tacaala markaas waxaa leeyahay yani maaragtay intijaaraad laga dhex sameynaya ardu lmuqadasa baa lagu sameynaya dad baa la qarxinaya guryaa la duminaya wamaa ila dalik waa fasaad waa waxa keenaya waxaas idilna waxa weeye asaaska waxaas keenay iyo fawdada maanta caalamka ka socotaa dadkii ahlu cilmiga ahaa ee mashaa'ikhda ahaa ee rabbaaniyiinta ahaa ee khibradda lahaa ee culummada mujtahidiinta ahaa ama muxadisiinta ahaa iyo shabaabkii yani inay ku xirmaan oo cilmigaas ka qaataan la doonayo baa waxaa u dhex maray nin la yidhaahdo mufakir islaami la yidhaahdo oo meelu kasoo baxay iyo number uu leeyahy aan la garanaynin ayaa dadkii udhexeeya oo asaga dadkii inuu reebto gadaal marsado culummadu isqaatinaya oo ridaya waxa la yidhaha shaqaada rumuus ay isticmaalaan dadka ninka caalimka iyo sheekha marka xarakaadka inay bahdalaystaan rabaan waxaa leeyahay waa caamil wey dowladda u shaqeeya waa camiil wey filan waa maarata culamaa urasmiyiin wa culamada rasmiga mishaadkiisu ilaashada aa laleeyahy waa nin caalim oo muxadisa weyn oo la yaqaano mujtahida baa laleeyahay maya waxaa laleeyahay fikru lwaaqic waxba kama fahmayo waaqica waxba kama fahmo wuxuu yaqaanaa bashru maaragtay alxayd wanifaas haweenka unbu ka sheekeeya waa culamaa lxayd wanifaas u bixiye yani marat saasay leeyihi marka asagoo oon cilmi aan mas'alo diina ka jawaabi karin ayuu wuxuu rabaa waaqicii ummadda muslimiinta ay lahayd inuu asaga ka jawaabo mufakir islaamiya la yidhahda nimankaas oo xarakaadka horjoogayaasha iyo kabiskaatrooyinka ka ah baa maaragtay dadka khariya runta dadka baabi'iyey weya arrintaas marka waxaa la rabaa walaalayaal in la ogaado dadka ahlu cilmiga inaan ku xirno dadka ahlu cilmiga inay ku xirnaan way badbaadayaan dadka runtii markau nin weyn oo caalima oo muxadisa oo madaciisha faqiya oo mujtahida dadka ay ku xirmaan badanaaba way badbaadaan ilahay waa badbaadiya subxaana watacaala oo wuxuu garanaya waxa la yidhahda asyaas sharciya garanaya asyaas sharciya waxa la yidhahda قورم وجهاد بناية نبي الله محمد العقود احنا ولا يجري في أوساط الكفار مشركين قريشة لما تميين وشدميين كنت ميين هو إيش النبي عليه الصلاة والسلام ما من واحد دقار مؤمن قادم انتم مكجوه صدق يتبل سنة وتطبق أي راعين وصحابة عذاب إيه لما تبقى الموجيست أو هجرودين وحبش آداء أو يردوك أو هجرودة أو يصرون مقلين أو هجرودة ما هجرودين انتاس والعذاب يي بوغا وصيلة من تسبيل يشد الله كيني حتى أنا ما أعلم كليه الله ضيال المضين إلهي وحيري ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لي مركوا النبي سوى هجرودة شرط الله وحي وامحي شرط النبي الله محمد لو بديني وضعت دوه وتقدرده هذه ما أنت أشعر بقالما هذا إلهي برد كستاه غير مككملة نبي كداته ثم إن أنت يرتاه إلهي الرميشة إني بابعضه وإبر مقطور وإلهي عابد الله وهي شو درتد مركو نبي مدينة تجي أو هجرودي أو هلكا أو فريستي أو دار أو ياشي مال داو عيش أو بيشن كرو مالو كبت بادي كرو كبتي قارض وحيدو كلا أو سميشتي فردي لحايل هبال لغا فرد بتاشنا فرد سميشتي awr bay lahaayeen ku dagaalami jireen awrtii u samaystay seefay lahaayeen seeftii u samaystay warmay lahaayeen iyo tallaaro wuxuu ay samaysteen oo dad u samaystay baa ilaahay subxaana watacaala jihaadka u idnay weliba loo idnay ciddii asaga la dagaalamta inuu la dagaalamo maraaxilu soo maraxataa jihaadka hal mar maahi ciddii kula diga faman ictada calaykum factaduu calayhi bimithli ma actada calaykum sidaasaa la leeyahy wain caaqabtum facaaqibuu bimithli ma cuuqibtum bih wixii aada samayseen inta laydinku sameeyo kala sameeya kabacdi baa markii dambe oo muslimiinta awood ay yeelatay oo ay maaragtay tamakuneen ya ilaahay subxaana watacaala yuqaatilu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaafa ay ilaahay subxaana watacaala jediyey marka jihaadkaas yacni maraxishaasuu soo maray oo dad tihiin waktiga marka waxaa la yidhaahdaa dadka dowladaha waxaa loo qaydiyaa culamada ay u qaydiyaan dhowr baa loo qaydiyaa دولة مسلمة إني يعني دولة سمح بين نقدم مثلا هبت لبا أقيني مسلم إني يجيني قاليه هدو مس يعني قال يهي قال هدو يوم كهر مرايا هدو قال يهي وضدك مسلمين تنينك هيستاهي يردور دان دور كافر أي كاي قال قفك مسلم كاهي أوليكم لها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلهي مني أوليكم بملع هذه لكن وحوي haddii aada zuulin karto awood aad kufriga iyo kaafirka ku zuulishaay oo xaqiiqo ah aa leedahay inaad zuulisho waa lagaa rabaa laakin waa ina awood jirta ay awood xaqiiqa in la hayo wey waa inuu tamaayus jira sufuufta ay kala baxsan tahay iyo wax lamida kufriga inuu muuqdo weliba waa midka ilaahay ule nabigeena uu leeyahay yani maaragtay yani ilaa an taraw kufran bawaaxa cindakum fiihi min allahi burhaan حجنا إلهي أنت ساعدوها شيطان كفر لأنه كفر يحتمل التأويل لما ربا كفر بواع على الربا قال لما عمركم وقف كان قال أوياي ولزولنا إياه حجنا الله إياه قرالي ماشي جلت أبابي فكي كوا ويناي أهل العلم لا ويجي زين أرنت ذين لقلوا لما هو قال المرنا تحتر عقب بنينا إما لأن حديثة قال له إن أنا قف كان موقعين يعني مارتي السمع والطاعة إنه ليناده أي الله فريق مركا sheekh islam ibn taymiya aada buu kitaab kutubtiisa aada uga hadlaa markuu raggaa soo tiriy kitaabkiisa la yidhaahdo maaragtay minhaaj lmuslim maxaa la yidhaahdaa uu leeyahay markuu kaga waramayo minhaaj sunna ma jeeda minhaaj sunna la yidhaahdaa kitaabkiisa minhaaj sunnaha oo ninka raafidiga uu ku radinayo yani ilaa sagaal mujalad waay kitaab aada u qiimo badan wey markuu kitaabkaas soo sarbiye nimankan oo oo sawrada sameeyey muslimiinta ku kacay dowladihii dadkoodii madaxda aan fiicnayn ay madaxda u ahaayeen ku kacay suu soo tiriyo wuxuu leeya haaulaai laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyaa saasuu leeya diinna ma aynan joojin oo waxay rabeen uma hirgelin walaa abqow dunya adduunyana ma baaqi yeelin oo dadkii yulikuuna alxarta wanasr dadkiina waa baabi'iyeen waxay kalena lama arko marka huruujka caaqibadiisana halkaasay ku dambaysaa marka waxaan dhihi lahaa ragga oo maaragtay la yidhaahdo المفكر الإسلامي أو مالكي فقيه معها أو محدث معها أو أصولي معها أو فقيه ما رتوحه لما أركو ومفكر وسياسي ومجعيسي اسكبقى إنه ما واقع عشان التحمي أرنتاس بدكاس ما رتي إن أي بدك أهل علمك هي شبابك عشان درب كل قرين shabaabku ay nimankan faraha ka qaadaano dadka ahlu cilmiga ay ku xirmaan oo diinteenni aan barano oo aan fahmno arrintaas waxay ka mid tahay waxyaalaha itibaaca nabiyullaahi maxamed lagu raaco mafhuum aljihaadi fii sabiiliillah xataa waad ogtihiin muslimiin dhexdeed dagaalka dhex dhaco meeqa sana jihaaday jihaad ku hayna dad muslimiin oo diriraa bal soomaali diriraysa waxaa la dhihi jiray waa jihaad wadaadada laftooda eran jiray dadka wadaadada sheeganaya sida caamadaba lafteeda markay qabiil qabiil u diriraayen qabiil kasta wuxuu leeyahay annaga waa mujaahidiinaan nahay qolada kale ku jihaadayno annagaana la dulmiyey hal qabiiloo soomaaliyo annagaa gar daran yidhi ma la haya ma jiro annagaa gar daran qolo odhanayso lama arko qolo walbaana ka gardaran yahay bay odhan jirtay waxayna wada rumaysnaayeen ay wada xifdiyeen xadiidkii ah man qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun axaadiistaasi aada wada xifdiyen qolo annagaa gar daran odhanayso ma jirin wadaadaduna markay soomaali qayb kamida la diriraan waxay leeyihin annaguna jihaadan ku jirnaa يعني بالله عليكم وحيالها اي هذا دغالدي اي جلي جيرين ودادين لو شيغين رجل ka qayb galo oo ilaahay wax fahamsiiyay heshay jireen nimanka la dagaalamayo anaga laba shaf markaan kala joogno aadaanka salaada subaxii waan maqalnaa ilaa adinayaan anagana keenna way maqlayaan markaasa xataa aaminteena salaada markaan tukanayno bay maqlayaan aamintoodana waa maqlaynaa markii dhamaato assalaamu calaykum ilaahay xamadan isku bilaabayo wala diriraayo dad muslimiina way isleeyeen bal qaarkood waxay noo sheegeen waxaan samayn jirna waa dadka dee suufiya u badnaa ragga la dirraaye salaad subaxi way qunuudaan marka intay qunuudka ku jiraan ka moobsiinaan ka aan gaadi jirnay baan ka gaarsiin jirnay bal anaga aan goobsiino aan kaga hormarno marka halkaasaa loogu hormari jiray marka waxa weeyaan yani runtii waxa weeye dadka muslimiinta jihaad wixii dhex mara xurubulfitana la yidhahda xarbu fitana la yidhahda gaalada waxaa lagu yaqaana waad ogtihiin dagaalka muslimiinta dhex dhaco iyo midka gaalada farqi waa udhexeeya gaalka markaad la dagaalamayso oo jihaad fii sabiilillaahi askar iyo dagaalamaysa aad tihiin oo diriraysaan hadduu cararo oo kaa baqdo waa la ceyrsadaa sharciga waa kuu ogolaya inaad daba gasho haddaad dhaawacda in la israaciyo waa waa lagu ogolaya sharciga waa la israacin karaa gaalka waa la ogolaya xoolihiisa waa haniima wey soo ma jeedi waa haniima laga dhigtaa haweenkooda iyo gabdhaha waa la qafaashaa waa iyo carruurta waa lasoo wataa sharaari baa laga dhigtaayo xataa gabadha markii qismiga qof walba la siiyo inta caadada ka ay maaragtay rixinkeeda uu beri ka noqonaya la fiirin bilaa nikaax uu qofka muslimka u leeyahay waa la siinaya gabdhahoodii baa lasoo wadanaya wamaa ilaa dalika waxaas iyo wixii lamid ay leeyihin laakiin dagaalka muslimka dhex dhaco yani hadduu cararo lagama daba ordo qofka muslimka haddii uu dhaawacmo la isma raaciyo qofka muslimka lama soo qafaasho oo lama adoonsado qofka muslimka يعني قبليه حاسسكي حاسسك هذا حلالكو ما حرام بكاين هذا دمركو أسواقبة حلالكو من نقنايا مالكيس إن أسواقبة حرام بكاتا لما ما أقل اللهم قبك أو كنت قال لما يوكلا وكقب شنكرتا شرطه حوى بريو كسوء آذي وشعلين كرتا يعني السلاسة فرق قاسة قد حيو قالك مسلمين تنحن عيد قال هذا لكن كان جهاد لي رهداي كان حرب الفتنة الشريعة وبعشها حروب الفتن مركي تناده ودد مسلمين أي دقالميا نبينا هل حديث الله شيء إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لما المسلمين هذا يريد ولد بسيف تيسا وككلا نسو آده كواحد دليه كولا دليبا لما ضبوا النار بيقلا ينبو رسولك عليه الصلاة والسلام مثال سألي رسولك إلا أنك قاتلك واحد دلوابا قرمي فما بال المقتول كلا دليه كيما سينار تكو قليا فكاسر إنه كان حريصا على قتل صاحبه wuxuu ku dadaalayay walaal saaxiibkiisa inuu dilo laakiin waa lagala hormaray sidakiisa in wax dilo doonay marka walaalayaal waxa weeye aanu tabiciin noqono oo aan nabi nabiyullaahi maxamed diintiisii ilaahay noo keenay sidii wada kugu soo dejiyay aan u qaadano baaraka allahu fiikum kelimadeydii intaasaan kusoo khatimayaa hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi ajmaciin